dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan meel walbaad joogtaan isi kastoo maqalka idiin soo gaaryawa waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada wulaysado xilli kasta oon kalaad maqashaan marka laga rabo habeenaba jimcaha
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi aad ku gubataaye geedihiiyo dhulkuba kuu dacweeye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabaynganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada jaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaar abaalmarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi gurmago-nin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu gaban ha kaa reemi saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaa goronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeyi god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacno wanaagsan saaxiibayaal waa hanimo isniina talaada ay soo gelayso taariikhda ay ku aastaysan tahay soddonka bisha sagaalada sebteembar sannada labaatan toban sagaal waxyaabaha barnaamijkan ku soo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dhereed ah ayaa ka soo baxaysa weerar ku bilowda qaraxyo oo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maanta ay ku qaadeen saldhigga ciidanka xoogga dalka ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ka soo baxaysa ayaa caawa barnaamijka ku dhegaysta doontiin waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle ayaa isbeddel ku samaysay maamulka gobolka hiiraan waxaan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalka soomaaliya oo dowladda shiinaha ugu baaqay xoojinta xiriirka soomaaliya hadal uu jeeshay ayaan caawa barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre ayaa ku baaqay in lala shaqeeyo maamulka caasimadda soomaaliya ee muqdisho khudbad maanta uu ka jeeshay munaasabad ka dhacday muqdisho ayaan caawa barnaamijkan kugu soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhagaysta doontiin waxaa qayb ka noqon doona ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa war ka soo saaray qaraxi maanta qaraxyada ku bilowday oo oo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay la beegsadeen saldhigga ciidanka xoogga dalka ee baladogle faahfaahin ku saabsan ee caawa barnaamijka aan kugu soo gudbin doono waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doonaa madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa shaaciyay inuu ka baxay heshiiskii oo todobiyo labaatanka bisha juun ee sanadkan la galay dowladda federaalka soomaaliya sababaha kalefa in xilligan uu ka baxay heshiiskaasi faahfaahin ku saabsan ee caawa barnaamijka aan kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontiin xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka caawa ku dhagaysan doontiin heystaan fadhiba dacwadu xalayay fiidkiin ifalaaraha la ganay buu iyidhi fadhiba dacwadu xalayay fiidkiin ifalaaraha la ganay buu iyidhi feerahay toban dagahayga oo furan hurdada fay kasoo idhi arrinagu fogatuu iyidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraa waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekada umuurahan folka adag umuurahan wadafada haddasi kala furku dabolka haddan ka faydo
tabinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkay mahad nuur axmed ayaa barnaamijka caawa farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeya baa lahay
kulan wanaagsan ayaan leena saaxiib yaal kusoo rooda barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadaha muqdisho gaar ahaan saldhigga ciidanka xoogga dalka ee danab ay ku leeyihiin deegaanka beledogle ee gobolka shabeellaha hoose warar kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar ku bilowda qaraxyo oo maanta lagu qaaday saldhigga ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka lelebale dowle oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose halkaas oo fariisimo ah ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka iyo ciidamada mareykanka ee soomaaliya ka howlgala gaadiid laga soo buuxiyo waxyaabaha qarxa ayaa la sheegay in lagu weeraray saldhiggaasi kadibna waa xilligaasi galay dagaal toosa oo dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa mareykanka oo garab ah iyo xubnihii soo weeraray saldhigga ciidanka do- xoogga ay ku sugnaayeen ee bale dogle dhawaaqa rasaas culus ayaa maanta dhan laga maqlay qeybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose sida inuu xaqiijino ila deegaanka lama oga khasar ah inta uu leegyahay balse xaaladda caawa naga soo gaaraysa beledogle ayaa ah mid degan taliyaha ciidanka xoogga dalka oo warbaahinta kula hadlay saldhigga ee beledogle waxa uu sheegay in ay jabiyeen xubnihii weerar kusoo qaaday ee saldhigga beledogle ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan halkan bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeynaya weerarkii dicifnimada ahaa ee argixisadu isku soo dayday xarunta danab inay ku samaysay baldogle ee fashilka ku dhamaaday waxay saakayto saddex saac iyo bar isku day ku soo sameeyeen xarunta baldogle halkaas ay u soo adeegsadeen baabuur qaraxya ah oo ilaa afar gaaraysa iyo dad maleeshiyan oo ay madaxa ka- ka soo khaldeen dhammaantoodna lagu soo afjaray xarunta belidogle iyagoo aan wax khasaare ah iyo dhaawac iyo dhimasho midna soo gaarsiin ciidankayaga ciidankayaguna si taxadir leh oo kalsooni leh ay uga hortageen iskagana difaaceen waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bulshada weynta nala soo wadaagtay informationkooda iyo xogahooda iyo inay soo aadan yihiin taasoo aanu diyaar u ahayn wakhtiga iyada ay imaadeen markaasna ay ciidankeena u shaqeeyeen sidii ugu wanaagsanayd uguna macquulsanayd dhibaatana aysan naga soo gaarin waxaa jira warbixino beeno ay qorayaan oo leeyihin waxaan soo gaaray meel heble iyo garoonkan soo galay taasna waxaan ina caddaynay inaysan soo gaarin waxna aysan ka jirin aysan u soo gaarin shan boqoloo mitir xataa aysan soo gaarin garoonka iyo xerada ciidanka midna afartii gaarin ay lagu qarxiyey bannaanka hore ciidankoodana meesha ku dhammaadeen tiradooda gadaal baan kaga soo xaqi jirayna haddii allah awoodda la ogolaado laakiin wax ka laabtay ma jiraanba dhammaantoodba waxa iyaga hayeen ma- isma ilahayn aad awood la kala hartaan marka waxay heli kareen meesha way la yimaadeen mana aysan ku guulaysan inay qorshahooda gaaraan rasmiga ah maleeshiyaanka al-shabaab waxa weeyaan awood ma jirto ama maxaan ku rahdaa caqiide rasmi ay ku dagaalayaan ma jidho waxaa u wanaagsanaan lahayd inay isu soo dhiibaan la tarabiyeeyo wax la baro aqoon iyo nolol loo sameeyo ayna ka soo qayb galaan bulshada isu soo dhiibaysa oo iyaga ka soo gelaysa taliyaha ciidanka xoogga dalka ee beledogle ayuu kaasa faafeen ka bixinay weerar xubno ka tirsan dagaamayaasha al-shabaab maanta ay ku qaadeen saldhigga ciidanka xoogga dalka iyo kuwa mareykan ay ku leeyihiin deegaanka beledogle ee gobolka shabeellaha hoose kula wanaagsan ayaa leenahay saaxiibayaal barnaamijka xulusada wareysyada ayaa dhegeysanaysaan radiyaha cadaadana waa nagala socotaan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle maxamed cali caadle ayaa wuxuu maanta xilka uu ka qaaday mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan isagoona magacaabay mas-uuliyiin kale wareegta kasoo baxda xafiiska wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabelle ayaa waxaa xilka looga qaaday gudoomiye ku-xigeenka dhanka ammaanka ee gobolka hiiraan khaalid bashiir macalin halka xilkaas loo magacaabay cali diireen waxaa sidoo kale xilka laga qaaday gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka hiiraan iyadoo mar kale xilkaas loo magacaabay sheekh cusmaan xuseen cali sheekh xuseen cismaan cali oo loo magacaabay xilka madaxa arrimaha bulshada magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa caawa ka wareystay bal waxaa keena sababaha markasta xilka looga qaado mas-uuliyiinta gobolka hiiraan Eh, taas bayna xilka dee iska meerta waaye oo xilka qaadistiisana taas kuma salaysneen oo waxay ku salaysneed waa ogtahay annaga dee degaan doorashadeyna xildhibaan baarlamaana meesha noo joogo Eh, xildhibaanadun baa xoogo yani ayaga dhexdooda iska qabsi iyo isfiiri iyo daabashiin baa la fiiriya aniga hadda waxaa waaya ninkaan xildhibaanka federaalka ah ayaan isku heed nahay marka waxaa meesha soo gashay eh, dee heerta aniga haddaan kasoo jeedo gaarka ah waxay haystaan baarlamaanka federaalka haystaan saasaa marka aniga marka hore leega soo qaaday laakiin hadda baahi ay maataa la leeyahay marka sida hadda igu soo geliyeen ee raggii shalay iga qaaday oo ninkii aniga aan kusoo wareejiyay xinkii iska casilay waa bogtiyey oo xinkii lagu tiriyey kabacdi meeshaa banaanaatay marka cid kaloo meeshaas ku dhici kartana hadda waa meesha waa la fahmi waayey maxaa yeele khibradaa loo baahan yahay aqoon keliya meesha u baahno Eh, aniga dee nin khibrad lahoo reer jaamacina ah oo xiisha dhaxwal qaanuun kasoo baxay haddana yani macajo badan ee kasoo kusoo waxbartay haddana yani baarlamaanka sdiidaa kamid ahaa Eh, nin dowladweyne aad u yaqaana marka waxaasoo dhan marka lasiisiiyey ayaa haddana waxaa layihi xilli kala guurna hadda jidib la geli rabo oo geli geli deegaan la sameynaayo waxaasoo dhan ay jiraan markaasaa beesha waxay isku afgaratay inaan lagama argmankinin ee lagama argmakin sheekh xuseen ismaan cali oo ah ruux caddaa siyaasadeed way taasaa hadda keentay marka hore laga qaadina dembi aan galin waxaa lagama qaadin eh, iska qabsigaasaa laga qaado maadaama xildhibaanka federaalka ah waxaan isku heednahay daabulsiinba saasay ayna kor u eegeen markii hore maku baraarugsanay laakiin markii dambe ay intaasay yidhahdeen marka waxba kama qabin yahay hadee saas kor waa isla soo tegey midda ku inta ugu wadaa magaala muqdisho kusugnaadaan isaga keenaan alxamdulilah haddana haddana xilkii maanta ayaan haddana haddana magacaabidaan jirta haddana aan arkay aan helay insha allah dhawaan waxaan isku diyaarinay haddii ilaah yidhahdo maalmo kadib inaan marka gobolkii aan gaaro haddii alla idmo walada waan wada xiriireynaa wana wada shaqay doonaa aad iyo aad aa umahadsan waa garta maxaa kuu qorshaysan markaad dib ugu laabato magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dabcan hadda waxaa ii qorshaysaa gurigii deegaanka waxaan ka warhayaa in madaxweynaha ee dowlad wareegsi hore uu baaqay balse aan la dhexgelin qaylamaan badanna ay ka timid oo bulshada reer hiiraan ay runtii aada uga qayliyeen oo hadda sida social media ku arkiisiinba beesha hata aniga aan kasoo jeeda way ka qayliyeen beela kale way ka qayliyeen marka inaan daraasiiyo maadaama golaha deegaanka aniga khibro badan aan uleedahay waa xilligii aan xilka hayay oo aan tababar lagu qabanayo caasimadda hirshabeelle jimar ayaa anagoo yani magar sagaal iyo toban qofood ah oo heer gobol iyo heer dib isku jirnay aniga aan gudoomiye aan ka aayo aniga aan hogaaminayay ayaan hadda kor joor tagnay oo hadda duruus badan oo lagu siiyo wasaarda arrimaha dowladnimadaas ay nagu siiso heer deegaan qaadkiisa iyo silo kulmaanayo khibradaasna waa haystaa asbaabta dalay oo beesha hadda inagu soo celisana taasaaba qayb ka ah in aan marka khibradaas aan leeyahay marka insha allah inaan ila faa'iidayaan rabaa dhammaan dadka reer hiiraan aan ku wacyigeliyo golaha deegaankana waa muhim maxaa yeelay hadda airport baa hadda anaga noogu magacaabi waa laakiin markii gola deegaan la helo waxaa dareemaa in airport laga gudbaayo oo qofka beeshiisa ay soo dooran doonto taasaan dareemaa marka insha allah dilaala waxyaabahaas ii qorshaysa waxaa kow ka ah in golahii deegaanka madaxweynaha daafur oo weli oo daafuray oo weli laakiin dhaqaaqila inaan meesha kasii dhaqaajiyo oo aan marka meeshii u kala aan gaarsiiyo maadaama bulshadii gobolka aan mas-uul u ahay waxaa kaloo ii qorshaysay dadka barakacayaasha oo ku dhibaataysan halkaas inay dibidigi helaan inay yani ay helaan yani baahidi ilaha baahi atin kare laakiin kaa dowladeed in loo loo loo maamulo oo ay helaan biyo nadiif ay helaan caafimaad ay helaan oo ay helaan deegaan ay helaan oo ay helaan raashin ay helaan oo ay helaan shaqo ay helaan waxyaabahaas oo dhan waa qorshey doonaa waxaan qayb ka ahaa waktigii hore xagga waxbarashadaan qayb ka ahaa oo ardayda yani magarta dalalo badan iskuulaad badan aan ku xirnaa yani runtii waxaas oo dhan marka yaa ii qorshaysan hadda waxaan jeclahay meeshii ay joogtay ay ii joogto waa ogahay waa aqaana marka xagga tagana hadda waa haddii oon beeladii hataa aniga marka xilka aaga soo degay isaaba saxajiniska isaga tegay haddii wax ka qabsan waa arkiba wax ka qabana meesha ka siiban doonaa caafimaadkan wax ka qaban doonaa waxbarashadaan wax ka qaban doonaa waxyaabaha kaloo aan sheegay lacagaha sidii soomaaliya u tahay meesha inay soo ay ka soconin hadda markii la badbaadey haddana gaabis sidee tahay la dareema la sheegay waxaasoo dhan baan rabaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo ama ilaahay tala saaranayo bacdallah subxaana watacaala keligiis aan tala saaranayo ilaahay kadib markaas la kaashan doono yani bulshada reer hiiraan sida odayaasha dhaqanka dhalinyarada hoyooyinka culimaa diinka aqoon-yahanada iyo maamulka intiisa kaleba yani shaqada arrimaha bulshada inaan marka insha allah diilahay waxaan jeclahay inaan kor usoo qaadno oo aan dadaal badan aan ku bixin haddii ilahay waya ilaahay.
waa tahay eh, wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle in badan shaqadeedii wasaaraddaas waxay ku mashquulshay in isbeddel markaas ay ku samayso eh, mas-uuliyiinta eh, gobolka eh, hiiraan ma laga yaaba adoon gaarin beledweyne in xilka mar labaad laga qaado suuragal waayo xilka hadda waa iska meerta hadda xilkiisa waa iska meerta oo waxbaa qalki ma aha yani sidiisa qof gaara ma laha waa wax soo maraya beledkiilaan runtii inkastii xilka qaadista ay ku badan tahay ay aada ugu badatay haddana waxaan aaminsanahay in lasoo gaaray xilli wala gudbinahay maxaa yeele hadda warshiiq oo kale hishiweel ay ka tirsan tahay dowlad deegaana lagu sameeyey xildhibaana kun iyo labaatan baa yani la sameeyey waxay doorteen gudoomiye degmada ku-xigeenadii boqol magaaladay doorteen gudoomiye gudoomiye ana boqol magaaladii ku-xigeenadiisay doorteen maamulkooda hadda waa dhisan yahay weyndiinka hadda mar labaad aa labada had insha allah hadii la yidhahda in haddana iyada ay ay- ay qayb ka noqon doonto jowraa ku xili doonto beriwanaa ku xili doonto annaga waa inuu soo socotaa bii marka la aadi doona hadii la yidhahdo marka de golaha deegaanka marka waxaa la soo gaaray xilligii eefarta laba bilaal soo gaaray haddii golaha deegaanka la adkeeyo oo sida hadda aan ku wadna la sameeyo yani waa way way way waa way dhamaa doontaa xilka haddii in la qaadana kulli waxaa waxaa sharci ah oo nidaam ah oo oo curfi ah haddii xilka lagaa qaado inaad jira tagta meesha Eh, waa tahay markiisa ilahay ku qadaro ilahay ku qadarta inaa tagta meesha anigaa naga soo qaaday alxamdulilah aan heli magaladeedaan mid baladeedaan ahaa hadda baa lagu magacaabaa layiri haddana alxamdulilah baa nabad doon marka marka waxaa qofka qofka ruu muslimka hadlo markasta inuu ilahay ku xirnaado oo ayooda ilahay markasta u waaminaa la rabaa bacdallahi subxaana watacaala ama duniisa diinaa ka jirto dilka waa la bed- waa la- waa la qaada waa la bedela hadda hadii waa lagaa qaada la yidhahdo hadda maanta laga waa lagaa qaada duniyada Waa gartay.
haddana waxa waaye waa nabadeedaan ahay waxba wax iga maqan malaha aad iyo aad ma noo sheegi kartaa meesha sirta ay ku qorantay oo mar kasta ay ku dhiirato wasaaradda arrimaha gudaha ee hirshabeelle oo sababay in xilka mas-uuliyiinta gobolka hiiraan looga qaado dabcan eh, taas waxa waaye in badan waa laga hadlay qofka sideeda xilka eh, waa saan kuu sheegi waayo hadda dowladda dhexdarkeeda xilka waa la qaadaa waa dowlad goboleedyada ay ka dhacdaa waxbaa la bebedelaa bedelkaas marka wasaaradda arrimaha gudaha hisuwana eed gaara ma lehe bedelkaas unbaa qayb ka ah weliba hadda waxaa la sameeyaa inta badan waxaa la sameeyaa xilliga qaadista iyo markii hadda aan xaqiiqada aan kuu sheego annaga sababteeda iskale nin wata nin dul taagan yahay anigaasa laakiin waxa waa markii laga soo qaaday talaaba ma qaadin caasimada bihi ma tegin ma jarhadiyey ma or ordin ilaa tabaa ma dhigin markii ninkii anagaa isaga tegay iska caziyey oo meesha banaanaatay mudda laba bilood ah oo weliba wadatashi badan iyo jimin oo nin yiri karwaran dadkan hala fiiriyo oo nin yiri ilaa wila malagaana ninka hasku tegi sir kale siiisa waxaa wanaagsan inuu qofka dalbar waxaa ka wanaagsanaaye in qofka yani magaarsasiyo geed filan ka qabto aduu gurigaaga jiri in guriga halkaas kala guuraa saasaa kasii fiican taasaana ayaa ayaa owla ah marka xilka qaadista ka dhexeysa gobolka iiraan waxay u badan tahay annaga dhexdeyna waaye annaga ismarakicinayno weli walba waxa waaye markii xoolooda jooggeena lama caadada hore kalaa yani imaanaysa oo dhehaysa yani ma garansiyo iyadoo baalinseeri hataa waxaas aan noofeerinaynin holaa dhehaysa anagaa qabo anaa raba anaa raba marka dhanka taas waxa waaye ciladeeda marka aniga nagu soo noqotay haddii jawar oo kale gobolka siyadaa dhawaasihiisa gudoomiyii waktigii oo ogaa shirshayb ayaa joogay dowladda mandaardeed maamulkii ciidankaas aa kutubada aa joogo waxay ku dhacday waxa iga daba taagan dadkii waa shaqaysanayaan qaar ganacsata waaye qaar beeraali waaye qaar meel kale ku jiraan qaar meel kale raadinayaan laakiin aniga reer yaraadaan waxaan ku mashquulsannahay dunya xilkiisa gobolka waauta waa dalaa ku mashquulsan xildhibaanadan amni hadday tahay hadday maariin tahay hadday arrimo bulsho tahay hadday meel kale tahay dalaa ku mashquulsan anaga laakiin taas waa ka nabadgamiyo xoogo yar aniga cilintaas hadda aniga nagu dhacday oo hadda oo oo xilkaas aan soo dunayn waxay ahayd waxaa loo eegiyo qaylada badatay baabasheeriga loo fiila loo loo bimiyey taasaa keenta marka aniga inaan ogolaado ba haddii saas tahay marka haddee cid kale halagu dayo anigana waa baxaa taasay aan aan kuligid haddana meeshii ninkii joogay haddana iska casiray oo hadda teknologi waa social media sii diri aniga meeshaa muhiim jiray marka taasaana keenta hadda inaan dabloos banaanaada ayaan hadda u socdaa laakiin nin hadda oo dad nin daba taagnaa ama meesha daba taagnaa malahe marka su-aashaas haddaan usoo noqdo ilka qaadista ku badbalata gela diiraan wasaaradda arrimaha gudaha heshigan eedeeda ma laha laakiin eedeeda waxaa iskale dadka reediina laakiin waxay aaga bixinayeen hadda ayaa loo diyaariyey hadday ogolaadaan golaha diiwaanka ay dantooda gaarka ay sigino danta guda ay siiyaan ay qaataan oo golaha deegaanka la sameeyo waxaan aaminsanahay in golaha deegaanka uu sababaayo in marka maamulkii uu bulshada ku yimaado ay bulshada doortaan haddii marka la bedelayo ay bulshada ay bedeladiisa ay kasnaa aada iyo aad tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee hirshabeelle inta badan gobolka shabeellaha dhexe isbedelka lagu sameeyo gobolka hiiraan ma lagu sameeyin marka sababta hiiraan lagu sameeyey xilqaashay ma mooda in khilaaf kala adgooniya wasaaradda arrimaha gudaha hirshabelle kala dhexeeyo mas-uul kastoo loo soo magacaabo gobolka hiiraan maya anintaas maalin ma filayo anintaas ma filayo intuu wasiirka hadda ka ah meesha nin hadda degan xaqiiqatan nin haddana aan dhimi karno nin hadda diintisaanta aad u yaqaano waxna biliyeynin laakiin xildhibaanada ka yimaada degaan doorashada ayaa badanaa sababteeda iskale midda kale iyagana fikooda waa loo soo gudbiyaayo bulshaday kusoo noqonaysa marka bulshadii aa waxaa marba waxay isticmaanaa ninaa la keenaa haddii qofkii bini aadan waay ama danihii ay nahay inti waayaan meeshigaa laga keenaa ninka aniga meeshikaa baarlamaanka oo madaxda lagu tuuraayo meesha meel meeshin kalaa ka jira gobolkiiraa meeshigaa laga keenaa ninkaan maragno ninkaan waxba nooba qabanayo ninkaan waxba nooma ahay saasaa leeyahay marka xildhibaaradii waxay ku qasbiyeen ayagoo danaynaa bulshadii inaa madaxdii gudbiyaan xilkasaas lagu qaado marka xilka qaadista hiiraan kusoo noqotay waa arin hiiraan dhexdeeda ku saabsan ee arin banaanka nooga timi maaha madaxa arrimaha bulshada ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sheekh cismaan xuseen cali ayuu kaas ahaa kula wanaagsan ayaan leenahay saaxiib bilal barnaamijka xulashada warshada ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadadana waxaad nagala socotaan magaalada caasimada ah ee muqdisho iyo markaan aadiyahay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre oo maanta ka qaybgalay xaflad ka dhacday magaalada caasimada muqdisho ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir waxauu ka dalbaday inuu darigeliyo howlaha horumarinta caasimada soomaaliya ee muqdisho xasan cali kheyr wuxuu sheegay in hatahay lamagarmaan in sare loo qaaday adeegyada muhiimka ah ee magaalada caasimaddaah ee muqdisho wuxuu shacabka ku nool magaalada caasimaddaah ee muqdisho ka dalbaday inaan la shaqeeyeen maamulka cusub ee gobolka banaadir hay-adaha ammaanka dowladda federaalka si lagu guuleysto horumarinta gobolka banaadir ee muqdisho dhammaan madaxda halkan joogta kulligood si aan wakhtiga u soo koobno gobolka banaadir iyo xukuumadda odayaasha dhallinyarada haweenka culummada saxaafadda iyo cid walba marka ugu horreysa shacabkii soomaaliyeed ee xafladdan soo agaasimay oo codsaday inay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uga mahad celiyaan magacaabistii guddoomiyaha anigoo ka wakiilaha waxaan leeyahay mahad celintii waa idinka guddoonnay kulligeed waxaan leeyahay haddii halkan dardaaran laga bixi lahaa oo guddoomiye cumar iyo aniga iyo guddoomiyeyaasha cumar la shaqeeyay shaqaalaha gobolka banaadir iyo wasiirada halkan fadhiya iyo cid walba oo dalka xil u haysa haddii halkan dardaaran laga bixi lahaa waxaa ka bixiyey ilaahay ha barakeeye cabdi cali bacalwaan maalintii uu codkaas duubay iyo maanta taariikhdu iskiba isku sibay mudan tahay wuxuu noo sheegay inaanan dalkan annagu milkiilayaalka ahayn oo aan mas-uuliyiin ka nahay wuxuu noo sheegay inaan shacabka u adeegno wuxuu noo sheegay inaan xoolahooda lagu tagri falin wuxuu noo sheegay in marka ugu dambaysa qof walba lala xisaabtami doono waa mahadsan tahay waxaan aaminsanahay guddoomiye in taladii uu noo soo jeediyey kulligan aniga iyo adiga iyo madaxweynaha iyo inta aan hogaaminaba inaan qaadan doono haddii ilaaha yidhaahdo intaas waxaan raaci lahaa waxaa halkan ka muuqda in guddoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho magaalada muqdishoy si xoog le u taageersan tahay waxaa halkan ka muuqda in magacaabistiisuna ay sax ahayd laakiin waxaan rabaa inaan idhaahdo haddii aad rabtaan inaad xafladaysaan markii la xafladeeyana keligiis shaqada looga tago intaas kuma filne intaas wax ma ku daraysaan waxaan soo jeedi lahaa inaad guddoomiyaha garab istaagsaan si loo hubiyo dowladnimadii laga soo bilaabay kun sagaal boqol iyo lixdankii iyo ka horba soo bilaabatay in lagu sii wado magaalada astaanta u ah qarannimada soomaaliyeed waxaan idin leeyahay garab istaaga si magaaladan ah magaaladii dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka soomaaliyeed aan kulligeen u wada ilaashano waxaan idin leeyahay garab istaaga si uu idinkala shaqeeyo amniga magaalada waxaan idin leeyahay garab istaaga sababtoo ah waxaan ku aaminnay inuu ilaaliyo dowladnimada iftiinka magaaladan ka ah su-aashu waxay tahay marka ma la shaqaynaysaan mase waa la xafladaynaysaan ma la shaqaynaysaan ma garab istaagaysaan mise waa la xafladaynaysaan waxaa lagu aaminay guddoomiye cumar inuu ilaaliyo qarannimada ka dhisan magaaladan inuu isu keeno dadka inuu xuquuqdooda ilaaliyo waxaa lagu aaminay inuu ahaado mas-uul laakiin xukunka looguma dhiibin inuu milkiilo ahaado waxaan idin dhihi lahaa marka garab istaaga say u xoogaysato dowladnimada qarka u saaran in dalkiina deynta laga cafiyo waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato dowladnimada qarka u saaran inay cadowgii oo dhan dalka ka xorayso waxaan idin leeyahay garab istaaga say u xoogaysato iftiinka inay muuqato in sharaftii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed la soo celiyey waxaan idin leeyahay garab istaaga si aan u sii badinno tusaalihii madaxweynuhu u natusiyey ku dhowaad soddon sano in dowladda soomaaliyeed ay magaalada washington ka iibsatay safaarad iyadoo ay leedahay ay ku shaqayso waxaan leeyahay garab istaaga sababtoo ah dadka magaaladan degan maalintay magaalo madax noqotay ilaa hadda iyagaa lagu yaqaanay inay isku haayaan shacabka soomaaliyeed iyagaa lagu yaqaanay inay qarannimada ilaashadaan iyadaa lagu yaqaanay inay dowladnimada dhiirigeliyaan waa inaad la ilaalisaan dhaqaalaha dalka oo magaaladan yaalla waa inaad la ilaalisaan sharafta dalka oo magaaladan taalla waa inaad la ilaalisaan mustaqbalka ummadda soomaaliyeed oo halkani oo ay aasaas u tahay waa inaad la ilaalisaan sababtoo ah soomaali oo dhan baa iska leh isagaana mas-uulka sidaas daraaddeed waxaan leeyahay haddii idinka oo isla socda kulligiin inta halkan joogta aad ku garab istaagtaan guddoomiyihiinna annaguna waxaan kala shaqaynaynaa codsi walba uu noo keensado rashaqaynta guddoomiyaha macnaheedu waxa ay tahay in lagula shaqeeyo wanaagga in lagula shaqeeyo sidoo kale cid walba oo isku dayaysa inay wiiqdo dowladnimada inuu hor istaago soomaaliya iftiin baa u muuqda rajaa u muuqata laakiin jid culus bay maraysaa dadku ma wada fahmi karaan inta fahmaysa jidkaas culus oo la maraayo oo aan ogahay inuu nagu ridaayo meesha dhowri doonta mustaqbalka ummadda soomaaliyeed intaas oo ay aasaas u yihiin dadkii xafladdan soo abaabulay waxaan leeyahay garab istaaga guddoomiyaha ilaaliya dowladnimada guddoomiye hambalyo hambalyo hambalyo hambalyo oo mahadsantii dhankiisa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah ee muqdisho cumar maxamuud oo la yaqaan cumar finish oo dhankiisa warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in shacabka uu ka dalbanayo in si dhow ay wada shaqo dhow la yeeshaan
gudoomiyaha aqalka sare mudane cabdixaanshe cabdilaahi ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarihii hore golayaasha wasiirada labada aqal madaxda ciidamada dhammaan mas- mas-uuliyiinta kala gedisan ee xafladdan mahadcelintaa ka soo qayb gashay dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdisalaan sharaf ayay ii tahay maantay inaan hortiinna soo istaago mudane guddoomiye mudane ra-iisul wasaare anigoo soo gudbinaya shacabka magaaladan muqdisho ku nool ee codkooda anoo ku hadlaaya inaan hortiina soo istaago sharaf ay ii tahay aadna waan ugu faraxsana runtii ee, shacabka ayagaa nala soo xiriiray shacabka ku nool gobolka banaadir ayagaa nala soo xiriiray ayagaa codsaday in xafladdan mahadcelintaa la qabto Ee, waxaan u sheegay xaala- xaalado ad adag inay jiraan ee, xilkii xaflad lagula wareegay waa waa qabanay laakiin aan shaqaynaa niri marka waxay yidhaahdeen lacagteen annagaa haysanna ee, xafladda annagaa dhiganayna waxaan rabnaa madaxda inaad noogu yeerto hortaadana aan uga mahad celinno waxaa kale oo xusuus mudan ee, mahadcelintu kuma saabsanayn keliya magacaabista aniga madaxda ay magacaawday ee, waxay ku saabsaneed sida ay dadka halkan fadhiya oo codsigaas ii soo gudbiyey sida ay ii sheegeen ee, dhammaan madaxda la magacaabay laba iyo labaatanka juulaay ee aniga iyo madaxda ciidamada ah sidaas ayay ku saabsanayd ayagaa fadhiya oo waxaan anigu iska damco ma sheegayo ayagaa inta ii sheegeena sidaas ah Ee, sidaa darteed ee, dadka rabitaankooday xafladdaanu ku timid kuma imaanin maamulka gobolka banaadir rabitaankiisa laakiin waxaa ka go'an laakiin waxaa ka go'an maamulka gobolka banaadir rabitaanka shacabkooda inay mar walba ku adeegaan ayaa ka go'an mudane guddoomiye mudane ra-iisul wasaare mudanayaal ee, waxaa naga go'an annagoo kaashanayna shacabka gobolka banaadir iyo madaxdana magacawday iyo kuwana lala magacaabay iyo dhammaan mas-uuliyiinta dowladda inaan magaaladan ka dhigno ayaa naga go'an magaalo bilic leh nadiif ah amni ah in sha allahu tacaala Eh, runtii dadka soomaaliyeed ee magaaladan ku nool waa dad aad iyo aad dulqaad u leh wax badan soo joogay maantay garanaya waxa u roon iyo waxa u daran taas ayaa qayb weyn ka qaadanaysa gacan nagu siinaysa wax badan oo ay tahay in la qabto in la qaban doono taas ayaan gacan weyn nagu siinaysa gacan nagu siinaysa insha allah waa- annagoo ka faa'iidaysanaynaa bisaylkooda iyo waaye aragnimada dadkaanu ay leeyihiin iyo waxyaabihii ay soo mareen ayaan haddii alla idmo horkici doonnaa gaadhsiina doonnaa magaaladan waxa ay mudan tahay ma raba inaan hadal badan halkan ka jeediyo Eh, waxaan rabaa inaan hadaladayda halkaas ku gunaanado balse waxaan rabaa inaan ka raali geliyo eh, mas-uuliyiinta iyo guud ahaan shacabka ka soo qayb galay munaasabaddan ee dibdhaca iyo jactada la jactaday iyo wax dhammaan waxyaabaha aan munaasabka ahayn ee maantay eh, rabitaankoodii eh, ah- rabitaankooda ahaa xafladan inay qabsoonto yacni kas- ka soo baxay sababtoo ah howlo badan oo dawladda u yaallay oo jiray oo qaarkood ra-iisul wasaare uu nooga soo tegey dartood ayaa dibdhacaysu ku yimid weliba waxaan rabnay inaan aad u soo gaabinno laakiin rabitaanka dadkan oo weliba sii raba inay sii joogaan darteed ayay ku dhacday marka intaasaan raba inaan idhaahdo wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu kula wanaagsan adeelana saaxiib yaal barnaamij xulashada waraysiada ayaa dhegeysanaysaa radi iyo cadaadana waad nagala socotaan maamulka galmudug ayaa wajahaya khilaf cusub kadib markii madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelaxaaf uu xalay si rasmi ah uga laabtay tallaabada uu ku wakiishay eh, howlaha maamulka galmudug wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee bulshiinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya khilaafka cusub ayaa ka dhashay hanaanka awood qeybsiga beelaha deegaanada galmudug magacaabista guddiga doorashooyinka galmudug iyo xulista xildhibaanada cusub ee galmudug madaxtooyada soomaaliya ayaa la sheegaya in faragelin kaga timid hanaanka soo xulista odayaasha dhaanka ah ee maamulka galmudug si- iyo ku dhawaaqista guddiga doorashooyinka ee maamulka galmudug xildhibaan iman oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo hadda ku sugan magaalada cabadwaaq ayaan ka wareystay bal waxaa laga filan karo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf mar haddii uu ka baxay heshiiskii oo toddobiy labaatanka bisha juun ee sanadkan la galay dowladda federaalka ee soomaaliya nidaamka dad u kulanahayo ma fahanta waa gartay soo qor haddii mar la heshiiyey oo nidaam lagu heshiiyey masna laisku soo noqnoqde waa cayaar caruureed ma fahanta waa gartay marka maxay keeni kartaa is leedahay haddii walaa effect bay keeni kartaa problem baa imaan kartaa in maaragtay ah, systemkii administration cusub haddii la samaynayo ama maamul state cusub la dhisayo oo lay madaxweyne taran a to z horta inuu ka qayb galo waa loo baanaa yani dibudhisidii ilaheedaado wareejin baa laga rabaa ma fahanta oo madaxweynaha cusub inuu xilka ku wareejiyo represent masraxaas waa loo baahan yahay inuu waxun ku yeesho door nooca ma fahanta waayo hadda that's a big problem factory ku imaana dhibaata problem bay waxay keenaysaa ama dhibaata u keenaysaa qabkii maaragtay dastuuriga ahaa oo wax ku ku bilowdeen ama in wax lagu dhisi la doonayay dee wixii laga wada tashado dad waaweyn haddii la yahay mas-uuliyiinna la yahay in laga wada tashado waa fiican laakiin haddii labo both side laba dhinac haddii laga dhiso guddi farsamo oo muxuuha arrintii ka shaqeeya waa problem adag weeye oo dadka bulshada ku nool state galmudugna waa u daran tahay maanta wixiina lama rabo waxaa la rabaa wixii sida ay u egjiin in loo qaataa la rabaa ma fahan awdli saasaan jeclahay anigu ma fahan waayo de ma aqaan xaafiyo sida iskugu soo dhawaadeen ayago oo meesha waxbuugla yaalaan xaaf cadaalaha yimaado ha yimaado qoyaasi horey u dirireen wadaadada aad ma fahamta marka haddii xaaf imaanayo wax qabanayo sistema cadaada ha yimaado wadaadadana isagu horey u dirireen maaqan gore heshiin aniga iyagoo birrada igu waa dambeysay gartay masdhihi kartaa marka ma fahamte ee, waxay saameynna ku yeelan kartaa warqadda uu soo saaray axmed ducaale geelle xaaf ee arrimihii doorashooyinka ee ka socday ee dhuusamareeb bas maxay u- u- problem bay u keeneen dee nin presidenta noqday oo state an xukumay oo dibulshishiintii dee waxaan marayay dibulshishiinta dhuusamareeb uga fira ina daa furay laakiinse inay socon doonto guddiyo loo samaynayo guddi hoosaadyo badan oo muddo yeerliya samooyina soconaya marka hay-adaha reconciliationka dibulshishiinta ee caalamigaanu kasoo qobgelihayaan maalgelinahayaan bangladesh laakiin tani daafurkii bay ahayd ma aha midaan dhuusamareeb ka dhacday dib u heshiisiin ma ahayn waa la daafur only bas kula wanaagsan ayaan lana saaxiib yaal barnaamijka waxbarashada waraysiada ayaad degeysanaysaan raadiyaha cadaadana oo aad nagala socotaan gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi ayaa khudbad ka jeeshay munaasabad lagu xusayay toddoba sana guuradii kasoo wareegtay xorriyadda dalka shiinaha oo maanta lagu qabtay magaalada caasimadaha muqdisho gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi wuxuu sheegay in soomaaliya iyo shiinaha uu u dhexeeyay xiriir weyn oo keenay in dowladda shiinaha ay taageerto dowladda federaalka soomaaliya leeyahay hambalyo sanad guurada toddobaatanaad ee dalka china u dabaaldegayo xorriyaddiisa waxaan kaleen mahad u celinayaa Uh, first and foremost, uh, I congratulate the People's Republic of China for its uh, 70th uh, anniversary on behalf of the uh, People's Republic of, So- uh, of the people of Somali Republic.
waxaan kaleen mahad u celinayaa safiirka china ee khudbaddaa dheer ee wax fara badan xiriirkii soomaaliya iyo china uu kaga hadlay
I also thank the Chinese ambassador for his uh, very long and uh, constructive speech he delivered here this morning.
Een, marka china ayaan wax yar ka odhanaya I just want to say a few things about China.
china waxaan tegey kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii I went to China on
toddobaatan iyo lixdii 1976.
waktigaas waxay ahayd markii xisbiga hantiwadaha kacaanka soomaaliyeed la dhisay oo waayo aragnimo aan u doonanay halkaas That is, uh, we went. Uh, we went there to exchange ideas during our uh, revolution in Somalia.
Ah, Somali Revolutionary Party.
Re- re- revolutionary Party.
waxaan halkaa ka sheegayaa waxaan tagnay magaalo la yidhaaho waa degmo la yidhaaho tajaay We went to a town called Tija.
tajaay waxay lahaayeen hal ku dheg caana
They have a very uh, prominent uh, slogan.
okay Ja- meeshaas konton sano maalintaanu tagnay konton sano ka hor waxay ahayd meel abaara
Uh, that place was uh, totally desert 50 years before that time.
maalinta aanu joognana waxay ahayd dhul wada cagaara ama guri baa ku yaal ama jid laamiyaa ku yaal ama geed wax ka baxaan baa ku yaal ama geed hadhaa ku yaal
And uh, during our visit, we witnessed that it was very green and all the land was covered by forest and buildings.
waxay ahayd yacni filim baana lagu tusay de konton sano ka hor siday ahayd We were shown through, uh, uh, on a film how it was 50 years before.
sloganka ama halkudhega ay lahaayeen wuxuu ahaa tajaay ka bara beeraha
Their slogan was land farming from Tichai.
waxaan qabaa bini aadamku yacni dhulka af- afar boqol oo kilomitir webiga u jira ayaa gacan lagu soo sameeyey oo biyihiisa lagu keenay dhulkaas Uh, the water wa- which was used for the irrigation and uh, farming was uh, uh, drawn from 50 kilometers uh, distance.
afar boqoloo sano.
400, 400 kilometers.
gacan baana lagu sameeyey ma ahayn technolojiyaba ma ahayn And the technology was not this advanced during those days. They did using uh, uh, manual ways, using their hands.
intaa waxaan kaga haraya yani bini aadamku inuu kolkuu rabo uu wax walba qabsan karo That shows that if we are willing, we can do everything.
waxaan markaa china iyo soomaaliya xiriirkooda ku soo noqonaya If I come back to uh, the relationship between China and Somalia, soomaaliya iyo china waxaa ka dhaxeeyey xiriir aad iyo aad muhiim u ah the, oo aan ka relation- faa'iidnay the relationship between the two nations is very, very uh, vast, and we have benefited from the, the relation between the two nations.
mashaariicday inoo sameeyeen baan qaar wax ka sheegaya I want to mention a few projects that were implemented by the Chinese uh, Republic.
waxaa ka mid a tiyaatarka
Uh, the, the, the first one is the National Theater,
hosbitaalka banaadir uh, Banadir Hospital,
stadiumka weyn ee muqdisho uh, the stadium, the National Stadium of Mogadishu, jidka isku xira waqooyi iyo koonfur soomaaliya uh, the tarmac road connecting uh, north and Mug- north and south of Somalia,
biyo xidheenkii ama mashruucii loola jiray faanoole
uh, the irrigation which used to be called Fanole,
warshadii sigaarka iyo taraqa
the factory which used to manufacture cigarette and uh, matchbox, matches. sorry.
waxa intaasi ma aha intaasi ma aha wax la sheego oo keli ah Those are just a few which I can remember now.
waxa weeye dalkaasi wuxuu inoo qabtay ama kolkuu leeyahay waxbaan qabanayaa wax muuqda oo raad reebaya Uh, yeah, I want to say that uh, that this country, China, if, we, if they say they do something, they, they do it to the letter.
waxaan aada iyo aad aada iyo aad kalsooni u qabaa xiriirkaas aan lahayn soomaaliya iyo china inuuna noqonaynin mid gabooba ama meesha ka baxa I want to say that that relationship will never die and it will be there forever.
weli way wadaan oo maalin dhaweyto waxaan ka qayb galay arday soomaaliyeed oo china scholarship lagu siiyey sanad kastana way ina siiyaan
And that rela- and I wi- just witnessed uh, scholarships given to some of our children just a few days ago.
waxaan qabaa xiriirkaasi inaynu inaguna ay noqono dad xiriirkaasi sidii u xoogaysan lahaa ka shaqeeya ka faa'iidaysta faa'iiday inoo tahay inaynu jayna xiriir la yeelano oo aynu isku xirano
Uh, I want to say that uh, that relationship should continue and we have to strengthen that relationship to prosper and go forward.
waxaan isleeyahay waa- kulayl baa jira Eh, oo meesha yani waa kulushahay waxaan leeyahay china iyo soomaaliya saaxiibtinimadoodu ha jirto cabdi xaashi cabdulaahi gudoomiye aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ayuu kaasoo maanta khudbadaasi ka jeedinayay munaasabada toddobaatan sano guurida kasoo wareegtay markay xornimo ay qaatay wadanka shiinaha qayb gudoomiye barnaamijka ayaan inta soo gaarin waxaad kusoo dhawaataan kalamaan
safarkii danaha soomaaliyeed u soo jeedayo samaku waara soo noqod wanaagsan war maanta madaxweynuhu soo noqday miyaa soo dhawaynaysiin waraa madaxweynuhu waa safri jiray umana adnaan heesi jirine mahalaatadu uu huro la dhacay baad ugu heestaysaan madaxweynaha waad mutaysatee magacaaha jiro maandheeyow madaxweynaha safaaradow soo gadayaan maqlaye ma noo keenyay kollayba waxaan hubaa gacan maran inuusan la imaan waa soo socdaa kow dheh waxna waa sidaa laba dheh ambaroy ha fuduudaan samiryeele weliga
warnimayahow waxaan maqli jiray igu filan fargeedaysanoo lii falfaliyaaye waxaa igu filan inuu madaxweynuhu yidhi baddayna kenya kala hadli mayno yaa falfalid aawna shimaa iigu dambayse warma waxaa noqoteen carruur aabbahood u yimid wadinka raaraaciye warwar ma haysiine magaalada muqdisho waxaa ku shiray saddex madaxweyne war maysa dumada wiilan shir waayaan dariska kadeey maskadiin aleraytii kismaayo ku dhiidi mooshiidiya war saddexda kismaayood ka hadli mayno sharcina maana naga dhegaysaa gafina waryaa aga awowgii lagubeega masayidkaan sharci ahayn war ejeyn liyaatan reer waamo toddoba jir ew war naga dhegaysta waa fududyihiine madaxweyne cali mahdi madaxweyne sheekh shariif iyo madaxweyne xasan shiikh bay ahaayeen anigana waa markii iigu horraysa oo aan daawado saddex madaxweyne oo shiraysa beenteen nin leh waxay ka wada hadleen diidmadii sheekh shariif kismaayo loo diiday iyo maqaamka muqdisho iyo waardiyaynta dimuqraadiyadda curdanka warse diida madawiin oo shiran warta fayleeyin laakiin turuubsho inoo biiga ka darnay hayti war annagu saddex madaxweyne ma lihine hal madaxweynaan leenay war adigu somalilan hadday dhalatay afaarahan ka bax maday isaaqow beentan iska dhaaf madaxweynayaasha ma turbayne warnimayo anigoo beenta inin lehe saddexda madaxweyne waxay ka wada hadleen waddadii laga celiyey madaxweyne cali mahdi warkii nuunuusan qabashan ahaynba waxaan ku ogaaday islaamaha dadka xaman ayaa dhihi jiray beentay nin leh beentay naag leh waxaa la yidhi raq walba raggeed warnimayahow cali mahdi iyo sheekh shariif maqaamka muqdisho waa ka hadli karaan laakiin xasan sheekh ayaa maqaamka muqdisho ka hadlayo cidna ka yeeli maayo sababtoo isagaa madaxweynaha markii maqaamkeeda la duudsiinayey war maqaamkan muqdisho ka maqan waa maxay owdhanow ictiraafka hargeysa ka maqani maxo waay ambaray hawareerine kaasi waa muqadis waran horta reer galmudug weediyeeda siinkorode geekana gayliha siinkuweerti lanki haaf haye hatu ka hor eri hilka galmudug wareeji oo wasiirka arrimaha gudaha ku wareeji ari tush ya ari geeka tush wallaahi aan yeelayni billaahi yeri may ariga saasana nimanka aniga ku wareejiyey wakaaladii oo saddex bilood meesha anaga u fadhinay ma ayagaan u fadhinayna habad kuma soo maqnay wallaahi aan la yeelayn oo billaahi la yeelayn waanba kala soo laabtayba hadda la jooga anaa madaxweyne ka ah meesha ay itiraafa ee galmudugay waa waa inoo saas wasiirada iyadana way shir degdeg inay isugu yimaadeen hoosha galmudugna meesheedii bay ka soconaysaa saas ula socda soomaali haddaad tihin reer galmudugow socda socda soro hore ha loo socda yeeri warnimayo waxaan ku riyooday macallinkii markii hore odaga iibsaday oo marka la rabay in jeebka loo buuxiyo wuxuu yidhi nabadii nolol waan ku wareernay madaxweyne xaaf baanu soo dhowayna haynaa war saas ma ee ulmaado goolyo mugoradaasownu noo dhegansoyninyow soo naqseheyna soo naqseheyna madaxweyne xaafa soo naqseheyna
war waa waalantiinoo waxaa la yidhi ragna waa isgediyaa geelna waa galgashaa marka xaaf haddii ballantii looga baxay asaguna waa ka bixi karaa warniyo sheekada galmudug ma igama qulunto igama gubatooba anu waxaan idiin sheegayaa ama xarreeya ama galgashe galmudug khayray u gacan gashe war adugu ama galgalo ama hinraage xaaf hadduu xataa gellisoorgeed qurxoo ku yaallo hoos fadhiisto waa madaxweynaha gelmudug
warwarka xaaf waxaan ku riyooday axmed madoobe aad ugu farxay war anna waxaan ku riyooday siciidani xafo israacay oo cali masarkax madow ka qayb galay
axmed madoobe caanaha lagu shuba ambahala caleemo saare car waa ninkii ragoo kismaayo ugu tago warnimayo waxaa la yidhi nin jacayl haleeloo qalbiguu gees ka macaluulay oo dhabarka tuutuujiyoo daallan baan ahaye haddaan madaxda soomaaliyeed fiirshay dhaqankeeda nimankii la wada doortay oo xilalka loo dhiibay mid waliba mid buu doonayaa inuu ka tuuraaye bal maxaan samaynaa kursiga way iska ridayaan bal maxaan samaynaa kursigu way iska ridayaan waradeer madaxweynayaasha imaka waxa weeye aan mudnaado maalkana aan dhaco magacna yan waayin warnimada waxaa la yidhi hadduu macallin seexseexashiya jiif ka bixi waayo ama uu wareego arlada gelinba meel aado qalad maaha goorta ardadu ina ciyaartaaye ilma hooyood maqantaana waa sidoo kale war madawiinaag aan helmo mogano kooyi rooga war xildhibaanada jawaariyaa ka maqan inay iska cayaaraanna waa gaartood
may dheegi jiray geel jinjingo andaage oo way ambaro jinje oo jawaari oo hasuusate
warnimayo horta xildhibaanadan aad sheegaysaan waaba la waayeye anugu waxaan qabaa in la baafiyo iyo war xildhibaanadu ma maqnee waran iyo gaashaan ayay isu bedeleen warwaran iyo gaashaan maxaa la yidhaa mawaalaya ninkan wasiir xildhibaanaha la yidhaa waradama goradaasa wasiirka hooba gafta xildhibaankan gafta oo leere wareedha war ma haysiine magaaladan waxaa korontada geliyaa waa kaberiga beeko may dheega jiray ninbay meeli bugtaa bugtaa ninbay meeli bugtaa bugtaa kanna meel bay bugtaa warwar ma haysaane inaad bogtiin waxaan ku garanayaa maayarkii hargeysa ayaa idin sheegay wuxuu yidhi qofka muqdisho ku nool bisadda hargeysa joogta ayaa ka nasiib roon war maayarkaanaad sheegaysaa walaqad karramnaa bani aadama miyaanu maqal kutubka boqon shalfeedna ku waranhe waxaa la yidhi qofka markuu hadlo ayaa caqligiisa la ogaadaa war ma ahan sidaa nin ragii carabkiisu ku rahman yahaa layidhi war saas ma eh walaagololayaal waxaan raba dafee leere war waxaa hore loo yidhi qof aan xishoonayn dagaal xeelud kama hayso warwar ma haysiine taariikhda markii ugu horraysay ayaa xarakadu ballidoogle maanta isku biimayda barqadii kow baabuur qaraxyaa bug ayay ka siisaa layidhi laakiin markay isku dayeen inay orod ku galaan ayaa cirka iyo dhulkaba laga weeraray cimaamadaydii maaragtaa ka dhacdaa layidhi oo ciidanka bilidoogle joogo canshuur ma bixi jirin miyaa mashaar aakhira laga jiraya waan isugu waayan yoona noloshayda taariikhda canshuur xero ciidan laga doonayo ma arag war ballidoogla waa fog yahaye kulliyadda jaalasiyaad agteeda ayaa kolonyo talyaaniyo lagu qarxiyaa la yidhi hadda ookiyaashaydii maaragtaa ka dhacday ayuuto ayuuto yaka boorena dee warmee waxay ku jireen kaalajuuju ku sibeena nin sana aaltano aku basata non si torno oo kaale talyaaniguna maamison bay ku biireen ma tahriibayaashii maalta laga soo celshayba war hadda ka hor xilligii dowladdii kacaanka oo ruushka lala dagaalsanaa ayaa nin talyaaniyo koronto ka shaqaynaya magaalada muqdisho nin soomaaliyeed oo caligaal daliilaya toorrey kelida ka gelsu ka soo rida caloosha ayuu too u yidhi oo qaye ruushaan u qabaaya talyaani uga naqayuu yidhi widaadoobo iishilera hata koriya oo kobluguro unjeeda talyaani mere kome fashiyaamo yeeri kobluguro unjeeda kuulaga yeerti kome indiyaamo yeeri karsida hekata arwar mahaysiina sacuudiga tan ka dhacday dhagay faraha ka dhacdaa la yidhi kabtayda ma aragta arrintii waa dhaaftay kaarahaygii ma aragtaa ka dhacday salmaan iyo waxbaa lagu salliday saaqidkuu dhalay war sacuudiga xuutiyiinta oo isku tataabtay maydkiisa iskordhobeena la yidhi warwar mahay sida maxaabiistaa ka daran war sacuudiga waa tilayay somalilan buu aqoonsadee maxay ciidan ugu diri waayeen weli adeer safaaraddeedii lama furin war safiirkii soomaaliya magacaawdii sacuudi dowladdii sacuudi soo wariya yeerti ma koogoonsaniinuuna war adeer somalilan bay safaarad siinaysaa ma laba safaaradood bay sacuudigu bixin karaan sacuudigu hadduu dulmiga naga dhaafi lahaa mar hore xuutiyiinu ma gumaysateen maanta ciidamo ka difaacan u diri lahay warya misaarmadii mooradii ooda mooradaday oodasaleeray mooraltiidama moodan may sacuudigan gargaaras warya war adeer ciidankiina uma baahna sacuudigii annagaa u dirayna ciidan warnida waxaa la yidhi geyigaaga ruux doonaya iyo guunyadiiyo maalka oo dhaqangadoonku la rabiya inaad ka gaabnaato intuu gebiga soo fuushan yahay geylanka wacane soomaaliya gamaayada hurdadu maaha shay garahe wixii aanad geyin oo dhan waa lagu gumoobaaye gabaxa iska qaadiyaa mar qura gaar lagaa qabane warnimiyow lankunku kuwii iskuga badaa waana leeyi waanu runtiisu kukuya miyaa warkeed la arkaa uhuuru odagu ceejiyey
qof xanaaqsani xigmad male xishoodawaryaa xiljeclida iska daaya oo sharciga ilaalshowar magaaladan qashinka ka daaya
waryaa nalaynina
waryaa ninka madaxa ku dhifan
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalman barnaamijka inta sicaa ku dhan yahay tani kulan dambe waxaan idin leenahay habeen wanaagsan
reerahay jaban dhaagahayga oo furan hurdada bay ka soo idhi arrin lagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifaraco waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayu lama arkay faafi sheekadaha fadhiga dacwadu xalayay fiidka iyimi fallaadaha laganay wuu ii yidhi reerahay toban daagahayga oo furan hurdada fay ka soo idhi arrinagu fogaatuu ii yidhi aan ku fahamsiiyo taladuu ifara waxaa ka mid ah faafi sheekadan meel iifayow lama arkee faafi sheekadaha adag umuurahan wada faada haddase kala furku dabolka haddaan ka faydo umuurahan folka adag umuurahan wada faada haddase kala furfuro dabolka haddaan ka faydo fidda nagu taaganoo anaga fadhigno ma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidda nagu taaganoo anaga fadhigno ma yaale dadyahow fataxada maraha فتح المر فتح المر لا يهو فتح المر maxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faarumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqeeye hawlo maxay talo iga firdhiiday maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaadu igu faartay maxaan isfaroocintayda faruurtayntan qaniinay falaad iyo ciil islaabay maxaan fikir seexan waayay intaan soo sar fadhiistay intaan dib u faadhumaystay maxaan faallada ku daalay maxaan falanqiyey hawlo maxay talo iga fidhiidhay maxay buro iila fuushay maxay firxatoo la waayay maxay dhakaado igu faartay maxaan isfadhoocintayda fadhiita intaan qaniinay faalaad iyo ciil islaabay fidda nagu taaganoo ileen fadhihno ma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara fidda nagu taaganoo ileen fadhihno ma yaale dadyahow fataxada maraha فتح المرء فتح المرء قد يضر فتح المرء haddana califaahiyo rabba faxanu jire hawada aan ka faaliye tushiya foolaan arkaayo fababay iga muuda barwaaqada foolanaysa xariiqiya falalxeeda saagaashuma farxumo dhowaan falaga isbedeli haddana califaahiyo rabba faxanu jire awada aan ka faaliye tusniya foolanarkaayo fadbabay iiga muuqda barwaaqada foolanaysa xareediya falalaxdeeda saagaashuma foolxumo dhowaan falaga isbedeli farrintan kuu laaqimay inaad fidisay yahayde haddaad la fadhiisanayso farrintan kuu laaqimay inaad fidisay yahayde haddaad la fadhiisanayso fidha nagu taaganoo ileen fadhihno ma yaale dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada mara bidha nagu taaganoo ilen fadhi numa yaalin dadyahow faataxada maraha faataxada mara dadyahow faataxada mara anigu barka anfidhe anigu anfikiso wixii hare fogsadee adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa anigu barka anfidhe anigu anfikiso wixii hare fogsadee adigu faygaa istaag filkaa ka har filkaa ka har waa habaa war hoy arrimaha ka fiirso dantiina kacoo ku foofa wuxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa waroy arrimaha ka fiirso dantiina kacoo ku foofa waxuun dadka ugu filaada taliyo ficil baan rabnaa intaad fikirirsanay cashii faro ay gadoontay raadleeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan intaad fikirirsanay cashii faro ay gadoontay raaqdeeda ku foorarteen miyay tala fara ka haday intaad gooni u faqdaan intaad gelin faygartaan fagaaraha soo istaagaan fida nagu taagano ilen fadhi numa yaaleeyo dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada maraha fida nagu taagano ilen fadhi numa yaaleeyo dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow fataxada maraha fataxada mara fataxada mara dadyahow